magacayga waa naafic maxamed cumar waxaan la shaqeeyaa ama ka mid ahay aasaasayaasha shirkadda kaj taxi ay nairobi hadda ka howlgasho kaj taxi waxaa la aasaasay sanad ka hor iyadoo lagu bilaabay magaalada nairobi waxyaabihii ugu muhiimsanaa shirkadda ay xoogga saartay xilliga hore ama stageka ugu horreeyay wuxuu ahay dhisidii iyo diyaarintii technolojiyadii lagu shaqey lahay ama shirkadda ay isticmaal lahayd
marka waa qaab shirkad taxi oo nooca online-ka sida kuwa uberka oo kale ha waa sidaas oo kale serviceka shirkadda waxaa lagu bixiyaa qaab online ah iyadoo shirkadda isku xirayso clientiga ama customarka macaamilka iyo darawalka gaariga wato iyadoo si sahlan loo isticmaalayo technolojiyad real time location ah si qofkii uu helo darawalka ugu dhow markaas marka fikirka ma idinka dhalinyarada soomaalida kaliya iska le mise dad kale idinla leh shirkadda gebi ahaanba waxaa asaasay dhalinyaro soomaali ah majoritygooda ama intooda badan ay ka imaadeen dalka dibadiisa ama maleeshiya wax kusoo barteen qofka hadda ku jiro aan ahayn soomaali ma jirto marka ka waran suuqan iyo maadaama dee shirkado kale idinka sii horeeyeen ka waran hadda sidaa oola qabsateen iyo sidaa oola jaan qaadaysaan waa sidee suuqa xaqiiqatan suuqa waa suuqa ugu adag markii la bilaabayo mobility mobility solution laakiin waxyaabaha aan rabna inaan sameyno waxay tahay in aan keenno xal ka duwan xalka shirkadaha hadda jooga ama qaabkii u shaqeeyaan shirkadaha hadda jooga sida uber iyo bolt ee magaalada aadka looga isticmaalo taasaan aan isleynah way kaga duwanaa kartaan muddo dhow kadib taasoo noo sahli doonto in suuqa ballaaran industrigan uu leeyahay aan aan aan saameyn ku yeelano marka qofka idinku cusub oo kale hadduu idiin baahdo ama uu u baahan yahay inuu isticmaalo taxigiina sidee halkuu ka bilaabayaa qaab noocey u maraya way fududahay qofka hadduu macaamil yahay sida ugu sahlan waxay tahay taleefanadu wato ku xiran tahay hadduu wato taleefanadan isticmaala android-ka wuxuu tagaa google playga wuxuuna kasoo dejisanaa ama uu ku qoraa catch taxi hadduu wato taleefanadan ioska ama appleka ayadana sidoo kaleeto wuxuu tagaa appstoreka catch taxi oo space udhexeeyo labadaba space udhexeeyo sidaasuu kusoo degsanaa kadibna diiwaangelinta way aaday u sahlantaha qofka waxaa laga rabaa bes inuu taleefonkiisa geliyo kadibna magaciisa emailka looma baahno wuu ka gudbi karaa hadduu rabo hadduu rabana wuu qori karaa bal shaqaalihiina ka waran waxaana xafiiskiina ku arkayaa inaad shaqaalayseen dad badan oo ka shaqaynaya dhanka shaqa abuurna waad samayseen dabcan xaqiiqatan shaqa abuurka dhowr nuucu taabanaa waxaa jiro shaqaalo isugu jiro operation oo kuwa darawalada qoro oo ama darawalada la socda maalinta dhaqdhaqaaqooda kuwa customer customer care ah oo la socda macaamilkii darawalada haddii mashaakil uu kala qabsado iyo kuwa injineero u badan oo dadkii ka shaqeynaya applicationka ama technolojiyada waxaa kaloo jira team weyn oo ballaaran oo loogu talagala suuqgeynta oo runtii u badan dhalinyaro oo iskool iskoolada sare ka soo baxay oo markaas aan aan xirfado badan oo gaara looga baahnayn
ka waran ganacsigan muxuu oga duwan yahay ganacsiyada kale ee soomaalida ay ku jiraan su-aal aada u fiican waaye runtii ganacsigan waa marka koowaad waa waa service provider oo oo ma aha wax badeeca lama xiriiro waxaa kaleetuu kaga duwan yahay markii laga soo tago taas wuxuu kaga duwan yahay waa technology solution oo lagu xalinayo technolojiyadda lagu xalinayo mashaakilaadka jiro ama serviceka markaas loo baahan yahay wayna ku yartahay runtii ma dhihi karno soomaalida waa ganacsi aada u taqaanay ay sahlan tahay inay fahmaan markii laga soo tago dadka ka shaqeynayo ama lagu qanciyo dadka soomaalida inay maalgashadaan si sahlan ku maalgashadaan taasoo runtii muddo nagu qaadi doonto in stakeholderska ay ka mid noqdaan dad soomaali maalgashato ah fahansiintaasna waxay nagu qaadanaysaa isleyna muddo dheer laakiin xaqiiqatan haddii la fahmo ganacsiyadan oo technolojiga la xiriiro oo meesha hadda caalamkana businesskiisa loo wada ay tahay dadka hadda fahmo oo ama soomaali ha noqdaan ama cid kaloo african ha noqoto waxay u sahlaysaa in ay kaga hormaraan dadka kaleeto hadda aan ku jirin mustaqbalka dhow dhinaca bahalkii wax soo saarka iyo iyo iyo iyo saameynta suuqa iminka in heerkan aad soo gaartaan ilaa muddo inta leeg ayay idinku qaadatay waa anigan slii kasoo raacay taxigiini catch kuna yimid westland oo masaafo aada u kala foga qaybta hadda aan ku jirno shirkadda mara maraaxil badan ay soo martay marxalad development ah oo inta la diyaarina technolojiyada iyo marxaladda ay ku jirto hadda waa marxalada stability waana midda uu runtii ugu adag oo ah in customarkii sida hadda adiga a sheegtay kasoo helistiisu qislia kasoo heshid darawalkii darawalkiina uu helo shaksi raacayo oo meeshaas u socdo marxaladda ugu adag waayo waana waana waxay nagu qaadatay hadda laba bilood saddex bilood aan shaqaynaynaa ilaa november in ay stabilitygii aanu soo hagaajino welina wax badanaa ka dhiman micnaheeda waxay tahay in ay yaraato dadka weynaya darawalka uu ama gaariga weynaya marka macaamilka markuu dalbada waxaa la rabaa inuu darawalka hore ka helo darawalkana waxaa la rabaa inuu shaqo maalin walba joogto helo ka waran ma jiraan wax caqabada ah suuqan aad kala kulantaan caqabadaha runtii xilliga hadda la joogo way aada u badan yihiin waxaa ugu badan stabilitygan oo ah in laisku helo darawalkii iyo clientigii waxaa kaleeto oo ah in kalsooni darro badan ay clientiga ku qabaan shirkadaha afrikaanka ama macaamilka ay isleeyihiin waxaan wax dad soomaali ama afrikaana wadaan marka lagama yaabo inay wax yani stable ah yihiin marka kalsooni daradaasna way jirtaa marka taasna waa inaan ka baabi'inaa quluubta dadka macaamiisha ah marka struggle ugu badan ama challenge ugu badan waxaa waaye confidencigii sida u heli lahayn macaamilka